waxaa maanta si rasmi ah ugu bilowday jaamacadda kismaayo toddobaadka dhaqanka kaasi oo sanadkiiba mar ah ay qabato jaamacadda waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan ah oo ka kala socday dowlad goboleedka jubbaland shirkadaha ganacsiga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoona goobta lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka ugu horreyn mas-uuliyiintii iyo sidoo kale martidii ka soo qayb gashay madasha ayaa ka hadashay muhiimadda ilaalinta dhaqanka aad bay sharaf noogu tahay maanta inaan kasoo qayb galno toddobaadka dhaqanka ee sanadaha ee jaamacadda kismaayo qabato waan ugu mahad celinayaa maamulka wanaagsan ee tubta toosan ee maamulka jaamacadda kismaayo uu ku hogaaminayo jaamacaddan waxaan leeyahay guulaysta hore u socdo intaa kadib intaanan jaamacadda iyo arrimaheeda gelin waxaan rabaa hal qodob inaan ka hadlo on dhahaa inaan ugu faa'iidaysto munaasabadan oo ah haddii uusan amni jirin nolol ma jiraayo hadduusan amni jirin waxbarasho ma jirayso dhammaanteen kalsoonida aan maanta halkaa ku fadhino waa amniga ee amniga inaan ka wada shaqayno ayaan doonaya dhalinyarooy maadaama aniga afka dowladdan ku hadlaayo waxaa markay quseeyay inaan in badan aan ka hadlo oo aan taabto waa amniga haddaanan amniga intiinana ka wada shaqaynin waxbarasho ma jirayso kalsoonida aan maanta halka ku fadhinin oo amniga ah ma jiran marka waxaan rabaa taas horta inaad qayb ka qaadataan dhammaanteen jiilkaan wuusii baxaya jiilka lagu xigay adinka wey jiilka kusii xigayna waxaa rabaa in dhaqankaan in ka dhaxala badan waayo hadda qudaartan waaga hore ma jiri jirin ogaaska kulleyga qaban haddaan qaldanahay qudaartan ma jiri jirin laakiin waxaa jiri jiray cad iyo caano
agaasimaha qaybta tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada jubbaland maxamed dayiba ayaa ka wasaarad ahaan tilmaamay doorka ay ku leeyihiin ilaalinta dhaqanka waxaan aad maaragtay u hogaaminayaa barnaamijkan sanadaha ah oo mar walba jaamacadda kismaayo ay qabato aniguna laftirkeyga waxaan ahay custom aniga iyo maaragtay salaadiinta ugascida ugu horeeyo waan ka soo qaybgalaa mar walba marar badanna waan kasoo qaybgalay goobjoogna waan ka ahaa marka maxay noogu taagan tahay inaan dhaqankeena sanad kasta marka xusno waxay noo matalaysaa xasuusin bay noo matalaysaa inay maaragtay boorka naga jirto noo matalaysaa waxay noo matalaysaa maaragtay ha dhaqanka wanaagsan oo dhaqankeena ku saabsanaa inaan maaragtay qaadano oo raacnay noo matalaysaa waxay noo matalaysaa sidii maaragtay ustaad maxamed aamiin oo madaxa marketinka shirkadda hormuud ah uu noo sheegay ee ahayd dhaqankeenna ayaan ka gadaynaa maaragtay caalamka marka dhaqankeenna haddii aan xusno haddii aan isxasuusino odayaasheenna iyo aweenadeenna hadday intay noo imaanaan mar walba horteena maaragtay gabal iyo wixii shako ku saabsan noo soo bandhigaan waxyaaba badan ayaa maaragtay ka fahmaynaa